yuusuf cabdi aadan oo ah wasiir hore uga tirsanaa maamulka la baxay jubbaland ayaa waraysi dheer oo uu bixiyey waxa uu kaga hadlay fashilka amni ee ay wajahayso dowladda federaalka waxa uu sheegay in xukuumadda uu hogaamiyey xasan sheekh ay ku fashilantay amniga magaalada muqdisho keliyana ay maqasho buriskii dhawaaqa si ay lacag uga qaado taas beddelkeedana aysan maqlin hoobiyayaasha ku hoobanaya xarumaheeda dowladdii hoobiye ogaan weysay ee buriska ogaatay buriska xaafadaha ogaatay ee hoobiyaha magaalada laga dhex ridaayo ogaan weysay intaasuu sheegay guddoomiye intaas ma been baa adaan ku weydiinaya in magaalada gudaheeda hoobiye laga rida ma been baa intaasuu sheegay intaas ma lidba in buriska iikaadi in dowladdu ay maqasho buriska xaafadda waa beri ama xaafadda taleex lagula jiro dowladdu ay maqasho oo ay cashuurtiisa raadsato oo hoobiyaha laga ridaayo isla meelahaas ay maqli weyso amniga ma ku fashilantay mase amnigeedu waa waa toosay adaan ku weydiinaya wiilka gobolka banaadir jooga ma aqaana magaciisa hebel mahdi waxaan waxaan rabaa inaan u sheego adeerow ka joog waxyaabaha qaarkood haddii hebel la dhihi jiray madaxweynaha uu hebel kala dhihi jiray hebelow lugaha dhiiqa lagu gelinaya adiga hebel mahdiyo waxaan leenahay faraha dhiiqa lagu gelinaya madaxa dhiiqa lagu gelinaya ka joog baan leenahay mar wax laga weydiiyey haddii ay jirto cabsi uu ka qabo in la xidho ayuu ku jawaabay inaysan ka hari doonin dhaleecaynta dowladda federaalka kana yeeli doonin awoodda ay ku takrifalayso haddii la xirana nin ragaan ahay ninka raggaana in la xiro iyo in la soo daayo iyo inuu dhinto iyo haddaad gobannimo raadinayso waana lagu xiri karaa waana lagu dili karaa wax walbaa dhici karaa maya laakiin waxaan sheegayaa waxa dalkana u baahan yahay dadkana u baahan yahay anu siyaasadiyan ku dhex jiraa habeenkii meeshay ku hoyataan ogahay subaxi meeshay kasoo toostana waa ogahay madaxweyne kaama yeeli kara wax adiga gaar ku ah haddaad awood leedahay ood isku kalsoon tahay ood aqoonteeda leedahay soo istaag stageka waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta dhaleecaynaya dowladda federaalka kuwa oo mar walba sheega fashilka siyaasadeed iyo boobka ay geystaan hoggaanka dowladda federaalka ee lagu eedeeyo laaluushka iyo wax isdabamarinta waxaana mararka qaar dhacda in mas-uuliyiinta warbaahinta ka dhaleecaysa ay la kulmaan handadaad iyo cagajuglayn